qaadku waa mid ka mid ah aafooyinka la degay bulshada soomaaliyeed kaas oo saameyntiisu tahay mid daran magaalada baydhabo ee gobolka baay waxay ka mid tahay deegaanada ay xabashida gumaysteen qaadkana aad ayaa looga isticmaalaa bulshada ayaana sheegay in ay aad ugu dhiban yihiin qaadka waxay sheegeen in qaadka uu dhulka la galay dhaqaalaha dadka kuwa ugu badan ee ku aafeysanaa ay yihiin dhallinyarada sidoo kale waxa ay tilmaameen in uu dhibaato ku hayo caafimaadka bulshada kaas oo ay dadka isticmaala ka dhexli karaan cuduro kala duwan maalintii walba lakesti afar booli konton jawaadaha degayd omin sagaal booli konton doolar qiimee sanadkeedin unkadhoonya waliba ka bahaasee boqol soddon shan milyan sagaal booli kun doolar marka dhaqaalaheedin yarma ka bahay dhaqaalagaasaytii oo lan baahanay ini dhallinyaro badan oo geeka wadanka dhatis shaqlaankee walhabaradan haddii shirakid mishaq shaqaawurlanka suubifadan iidan ku faa'iidaysadafadan maalkan haddiun milkan xaaran i bilaayo walsaasadiminka diini jaadka waxyaala ilaahay xaaramteele iyanoo iyo ku mideeyey saasada wadankana dhibaatan shandhaadwa laanbeergaase shalaytii waa shiidag shaqeeyo kale tusaalahaan booli kontonku beesee heli waa booli kontonki kun jaadah ka gadi ilaa booli deeri hakaa imeykileeha niyow lama kun sigaar ka gadaysa sababtu ma jeenay macnaha shalaylee booli konton hay galabti xiraabtina lamakun sigaar ka gadoo weydiyaay meel macnaha lagu teegiyi nankan inshegada fuundu umaskala faryaamu wal tumundoore haqaade tumunkidoore iyaalshii sii fadi jaadkanka gadade jaadkii marka insheed iyaalkiina baahanyin nololisma ka filan marka reed ay kuwaan tooway walaan wal oo insheeda khabiisa waay insheed laa yusminu walaa yuqnii min juuc waay maanamayka dherigow waana baahadaana ma koobiyow dowladda federaalka iyo maamulada ay dalka ka dhisteen ayaa faa'iido ku qaba qaadka la keeno soomaaliya markii laga reebo xabashida iyo kenyaanka dalkooda laga soo dhoofiyo wilaayaadka islaamiga ah ayaa noqday guud ahaan soomaaliya halka keliya ee aan qaadka iyo guud ahaan daroogada laga isticmaalin taasina waxay bulshadu ka dhaxleen caafimaad nuuc walba ah iyo hantidooda u badqabta